mahmaayadii cutubka siddeedaad haddaba xigmaddu soo ma dhawaaqin waxgarashaduna codkeedii sow kor uma qaadin waxay taagan tahay meelaha sarreeya oo jidka agtiisa ah meesha waddooyinku ku kulmaan oo waxay ka qaylisaa irdaha agtooda meesha magaalada laga soo galo iyo meesha albaabada laga soo galaba niman yahow idinkaan idiin dhawaaqayaa oo codkayguna wuxuu u yeedrayaa bini'aadmiga garaadlaawayaashow miyir lahaada nacasyadow waxgarasho qalbiga ku haysta imaqla waayo waxaan ku hadlayaa waxyaalo wanaagsan oo waxaan bushimaha u kala qaadayaa waxyaalo quman maxaa yeelay afkaygu run buu ku hadlayaa oo bushimahayguna sharbay karhaan erayada afkayga oo dhammi waa xaq oo inaba wax qalloocan ama maroorsan lagama helo iyagu dhammaantood waa u cad yihiin kii wax garanaya oo waana u quman yihiin kuwa aqoonta hela edbintayda qaata lacagse ha qaadanina oo aqoontana ka hor doorta dahabka saafiga ah waayo xigmaddu waa ka sii wanaagsan tahay luulka oo wax alla waxa la damci karo oo dhanna iyada lalama simi karo anigoo xigmad ahu waxaan la fadhiyaa miyir oo waxaan helaa aqoon iyo digtoonaan rabbiga ka cabsashadiisu waa in sharka la naco kibirka iyo madaxweynaanta iyo jidka sharka iyo afka qalloocan ayaan anigu nebcahay talo iyo xigmad anigaa iska leh oo waxaan ahay waxgarasho xoogna waan leeyahay boqorradu gacantayday wax ku xukumaan oo amiiraduna amarkaygay garta ku gooyaan taliyayaasha iyo saraakiisha iyo weliba xaakinnada dunida oo dhammuna anigay wax iigu taliyaan anigu kuwa ijecel waan jeclahay oo kuwa aad iyo aad ii doonaana way i heli doonaan anigaa iska leh taajirnimo iyo sharaf iyo weliba maal raagaya iyo xaqnimoba midhahaygu way ka sii wanaagsan yihiin dahab haah oo xataa dahab aad u wanaagsan way ka sii wanaagsan yihiin oo waxa ii kordhaana way ka sii wanaagsan yihiin lacag la doortay anigu waxaan ku socdaa jidka xaqnimada iyo waddooyinka garta dhexdooda si aan kuwa ijecel uga dhigo inay maal dhaxlaan oo aan qasnadahooda ugu buuxiyo rabbigu wuxuu ilahaan jiray bilowgii jidkiisa iyo shuqulladiisii hore ka hor aniga aakhirada hore waa lay taagay waxaan jiray bilowgii ugu horreeyey ama intaan dunidu jirin ka hor anigu waxaan dhashay intaan moolal jirin ka hor iyo intaanay jirin ilo biyo ka buuxaan intaan la qotomin buuraha iyo kuraha ka hor ayaan anigu dhashay intaanuu isagu samayn dhulka iyo berrimada amase ciiddii dunida ugu horraysay markuu samooyinka hagaajiyey anigu waan joogay markuu xariijinta ku wareejiyey moolka dushiisa markuu cirka sare taagay markii ilaha moolku xoog yeesheen markuu badda xad u yeelay si aan biyuhu amarkiisa ugu xadgudbin markuu aas-aaskii dhulka dhigay markaas anigu isagaan dhinac joogay anigoo ah sidii howlhogaamiye oo anigu maalin kasta faraxiisaan ahaa oo mar kasta hortiisaan ku raynrayn jiray waxaan ku raynrayn jiray inta dhulkiisa la degay oo waxaan ku farxi jiray bini'aadmiga haddaba sidaas daraaddeed wiilashoy bal imaqla waayo waxaa barakaysan kuwa jidadkayga xajiya edbinta dhegaysta oo aqli yeesha oo haddiidinna waxaa barakaysan ninka imaqla oo maalin kasta irdahayga igu dhowra oo albaabadayda igu suga waayo ku alla kii i helaa wuxuu helaa nolol oo rabbiguna raalli buu ka ahaan doonaa laakiinse kii igu dembaabaa naftiisuu waxyeelaa kuwa aniga i necab oo dhammu waxay jecel yihiin dhimasho